Ugu horeyn, Sheekh Yuusuf Sheekh Ciise kaba ku tukade. Dhowaan, weerar ayay ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen Sheekhana, deegaan uu cadowga ku sugnaa oo ka mid ah wilaayada aad mas-uulka ka tahay ee Shabeellada Dhexe. Maxaad faahfaahin ah oo aad naga siin kartaa weerarkaasi?
بسم الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ciidamada mujaahidiinta shabeellada dhexe iyagoo ku saamoobay borinta ilaahay marka uu leeyahay wamaa lakum laa tuqaatiluuna fi sabiili illaahi waalmustadcafiina min alrijaali waannisaa iyadoo ilaahay ku borinaya inay u dagaalamaan fii sabiili illaah iyo wa fii sabiili inqaadi almustadcafiina min alrijaali waannisaa dadka la haysto oo cadowga ku habsaday inay badbaadshaan iyo inay ilaahay shareecadiisa dib uga soo celshaan deegaankaas ayay waxay weerar ku qaadeen aroortii jumcaha tuulada la yidhaahdo daarunicmo saldhig ugu yeela maleeshiyaadka balse maleeshiyaadka riddadu markay arkeen ciidamada allah lugta ayay fureen iyaga oo kuwaana qaatay weerarkii kan ka horreeyey waxay ku qabsaday daarunicmo iyo wixii wakti gaaray markaa si nabada ayaa lagu qabtay deegaanka daarunicmo ilaahay baana ku mahadsan ilaahayna wuxuu yidhi faqaatiluu wliyaaa ashaydaan ina kayda ashaydaani kaana daciifa marka sida ilaahay uu noo sheegay waxay noqdeen dad ducafa oon waxba iska celinayn ilaahayna waajibiyey faahfaahinta aan kaa sii kara intaas wey
sheekhana sidoo kale waxaa jiray howlgal kale oo isla deegaanka ka dhacay oo ay mujaahidiintu ku beegsadeen saraakiil cadowga ka tirsan maxaad nooga sheegi kartaa sida ay wax u dhaceen iyo saraakiisha la beegsaday bismillaah maalintaasu jumco ay ahayd ay carareen laakiin maalintii sabtida sida ciidamada mujaahidiintu marka laga soo tago xoreynta daarunicmo iyo dib ugu soo celintii shareecada islaamka waxaa taargad u ahaa ciidanka wilaayada laba nin oo ahaa furayaasha sharta sababna u ahay in daarunicmo ay ka duwanaato deegaanada degmada runugood sidaa awgeed mujaahidiintu waxay ku qanci waayeen inay ka haraan labadaas nin oo la oroday dadka meesha joogay kadibna waxay qaadeen tallaabooyin dabin ay ugu dhigayaan labadaas nin aakhirkiina afar iyo labaatan saac kadib maalintii sabtida waxaa ciidamada walaayada u suuro gashay inay khaarijiyaan murtad la oran jiray abuukarminey iyo mid kale oo la oran jiray cabdi markab ummaddii meesha joogtana waa ka raaxaysatay waana ka mahad celiyeen famaa bakad calayhim asamaa waalardu dan waxayr kaaga sheego ninkaas miinay la yidhaahdo wuxuu ahaa nin qaatil ah oo dad badanoo muslimiina qaba markuu walaayadan soo galay wuxuu dilay nin ay qaraabo yihiin oo injineer dab ahay oo dadka dhan oo shabada dhex degan kulligood ay ay u daba joogeen farsamada dabyaqaanimada meel cadcadday la yidhaha joogo isagoo hurdaayo gurigiisa jifo ku dilay wuxuu sidoo kale laayay laba kun iyo labaatankii dhowr iyo toban qofood oo caafimaadka dadweynaha gololey ka shaqaynaysay oo farmashiyaal iyo isbitaallo meeshaas ku lahayd oo isna ay qaraabo ahaayeen ninkaasoo ugu dhowaanayay burundiga meeshaas haysta inay u arkaan nin halyey ah wilaayaduna waa kuraajo saddexdii sano lasoo dhaafay ilaahay baase ku mahadsan soo dhameeyey ninkaas dhibaatadiisii midka kalena wuxuu ahaa mid meesha macawisleyda oday u ah labadaas nin marka ayaa maalintii sabtiga la dilay ilaahana ku mahadsan sheekh yuusuf maxaa khasaare ah oo ka dhashay weerarka hore iyo howlgalka ka dambeeyey annagu kii hore xabadihii markii la eryaayey kuwii magaalada ka cararay warsaas baa lagu riday marka annagu ma naqaano wax ku gaaray ilal aana ma caddayn karno wax khasaaraha ku gaaray kii dambena labadaas murtad oo akaabira mujrimiyaha ah ayaa ku baxay oo ahaa runtii dadka dhan oo dagaalkaas loo abaabulay in lagu soo qabto ama lagu dilo ilaahay baana ku mahadsan inuu soo gacan geliso Weerarka kadib, cadowgu waxay dadku u sheegayaan inaad burburiseen masaajid ku yaala deegaanka weerarka uu ka dhacay ee Daarunicma. Maxaad ka leedihiin arrinkaasi?
bismillaah horta daarunicmo iyo masaajidka iyo deegaankaba masjidkana meesha anaa ku dhigay magaalada iyo caalka daarunicmo layiraana anigaa meesha ku dhigay hortayna ma jirin wax daarunicmo la yiraahdaa meeshaas waxay ahayd meel hawda hogeelu daaqo biyana aan lahayn bulshana aan lahayn biyo ka dheerna ah oo ugu yaraan dhowr iyo labaatan kilomitr ilaa soddon kilomitr biyaha ugu dhow ay u jiraan waxaana la dhihi jiray meeshaas buubuulaa la dhihi jiray halku dhigna waa la heedo waxaa la dhihi jiray naagtii dherigu ka buriya ee biyihii ka daataan maadaama biyuhu meesha macduun ka yihiin ee biyuhu dabka ku daataan bururuf ka yarto waxaa la dhihi jiray ma buubuulaa mana bururufaha la dhihi jiray naagaha waa lagu canaani jiray xataa qaaraa lagu furi jiray biyaha daata sida biyuhu dhibaato ay meesha uga ahaaleen meeshaas marka meel beleda ma ahayn midaas waxaa ula jira waxay ahayd dhul ay isku haystaan labada beelood cisharati iyo daa'uud oo dad badan ay isaga dileen konton iyo lix nin oo waxaa lagu dilay daa'uuda iyo afartan iyo kow nin oo ciisaa sagaashan iyo toddobadaas nin ayaan ugu imiday iyadoo ku dhimatay waxaa laisku dayay wax walbada in la xaliyo abgaal imaam iyo wuxuu leeyahay iyo ugaas waa isku yimaadeen waxbay ka qaban waayeen culimaa la keenay mudulood iyo abgaal isku jira waxbay ka qaban waayeen meeshaas cid kasta waa ku fashilantay laakiin walaayada shabeellada dhexe islaamiga ah iyadoo ilaahay kaashanaysa kitaabka ilaahayna ka dambil qaadanaysa waxaa u suuro galay in ay heshiis ballaaran ay dhex dhigto oo ciise iyo nimankaas reer daarunicmo daa-uudka ay heshiisiiso marka kadibna ceelkaas aan meesha anugu ka qoro oo aan u fasaxo rag dadkaa meeshaas jooga intaas kadibna masaajidkan hadda asaga ah waxay weydiisteen dadka daarunicmo degan khaasatan odayaasha nuqabada waxay weydiisteen nin muxsin ah oo la yidhaahdo sheekh cabdiweli sheekh indhayare oo nin culimo oo muxsin ah oo masaajida markaas ka hor ka dhisay meeshaan afar masjid shabeellada dhexe ka dhisay weliba degmada aadan yabaal ka dhisay afar masjid ayay ka codsadeen waalidna ay u yihiin oy awoowayaal u yihiin masaajidkaas wuu ogolaaday waa u ogolaaday inuu dhiso kadibna walaayada ayaa fasax usoo doonteen waana u ogolaanay masaajidkaasna sidaasaa lagu dhisay waxaana isku ogeyn inuu meeshaasu masjid tahay balse markii lasoo qaaday dagaalkan kunturaada ashaadala dirirka ee gurguurtay ou kunturaadka kusoo qaato ummadan waxaa masjidkii saldhig ka dhigtay ay kula kala diriraan wilaayada shabeellada dhexe waxayna noqotay goob lagu qayilo oo dilaahay dinkiisa laga diriro oo dadka masaakiinta lagu xabsiyeeyo sidaasna waxaa ka dhigay cabdimarkabkan hadda baktiyey iyo miiney iyo mooryaan laga abaabulay daarunicmo kadibna waxay u yeerteen ciidanka ridada oo ay dhaheen halkaas saldhig ayaan ku haynaa iyo taageerayaal waati ay markii berigii lala diriray ay internetka soo dhigeen dabaqaanan saarannahay halkaanaan ka difaacnay waatii uu ka qudbeeyey ninkii biixi ahay marka masaajidkii markuu saas noqday waxaan wacnay dadkii aan fasaxa dhismaha aan awal siinay waxaanu ku niri meeshaas masaajidkii la isku ogayaha lagu soo celiyo balse qabiilkii waxay dhaheen anagu taag waa u weynay nimanka meeshaas joogana haddii alla idanka leeyahay xoogay ku haystaan meesha waxaa qasab noqotay marka in meeshii hadday ku fashilmeen odayaashii iyo dadkii degaanka ahay in wax laga qabto meeshiina dagaalaa ka socday meel hadda xaaje iyo war la kala yeelayo maaha haddaba jawaabta duminta masaajidka kusheegaas waa waajib allah iyo rasuulkiisu ay naga saareen inaan duminno binasi lqur'aan wa sunnati rasuulillahi sala allahu caleyhi wasalam goob kasta oo afar shay ku sifowdana ilaah iyo rasuulkiisu waxay amreen in la dumiyo oo la baabi'iyo afartaa shay waxa weeye dur inay la timaado meeshaas oo makaanul dur noqoto diinta iyo muslimiinta lagu dhibaateeyo makaanul kufri inay noqoto meel gaalnimo laga abaabulo inay noqoto iyo inay noqoto meel tafriiq bayna almu'miniin dadka muslimiinta lagu kala cayriyo iyo inay gabaad u noqoto cadowga shareecada islaamka kusoo duulay ee ashaadala dirirka marka inay naqato goob ilaah iyo rasuulkiisa lagala diriro qaala allahu tacaala والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله نبي محمد مسايد كاس أفتا شيء لقاها لي اتخذوا مسجدا ضرارا مسجد لبات درتد ما شو يالا iyo wa kufran gaalnimo iyo wa tafriiqan bayna almu'miniin dadka mu'miniinta in lagu kala diro iyo wa risaadan liman xaaraba allaha wa rasuulahu inuu gabaad u noqdo dadka ilaahay rasuulkiisa la diriraayo afartii sifa oo ku sifoobay nabiguna sala allahu alayh waaalih wasalam wuxuu u soo diray masaajidkaas isagoo qaswatu tabuka soo socda sida aw ibnu cabaas uu ka warinayo saciid ibnu jubayr iyo khataare ay warinayaan wuxuu u soo diray dad dumiye intuusan magaalada soo gelin dad dhulka dhiga masjidkaas masjidku markaa afartaa sifo ayuu kulansaday nabigaana sunneeyey ilaahayana waa amray marka in la dumiyo waxay ahayday arrin waajib ah annagu hadda ma tuhmayno dadka awal dhisay aslan dadkii dhisay waa naqaan dadan khayr iyo diin iyo sadaqa ku naqaanay ahaayeen ma tuhmayno odayaashii cods- codsigaas ku keenana annagu tuhmi mayno laakiin waxaan tuhmaynaa waxaan ognahay waxa meesha ka dhacayaan isla wada ognahay shareecadii islaamka ee dadku aysan muslim noqonayn ilaa iyada xayaatada lagu dhaqo meeshi laga diiday makaan masjida lama yiraahdo marka arrintu saas ayay ku dhacday waxaan uga faa'iidaysanayaa masjidkan waxaa la mid ah laba masjid oo kale oo hadda aan ognahay in qoryaale la saaran yahay oo uu dhisay ninka muxsinka iyo odayaasha deegaanadaas degan ay dhiseen haddana qoryaale la saaran yahay waxaan leeyahay masaajidadaas meel ilaahay lagu caabudo haddii ay yihiin waa nabadgelayaan haddii ay noqon waayaanna khaanadda uu masaajidkanu gala ayay gelayaan meel kasta oo afartaa sifo laga helana masjid ha ahaato oo baytullaahi iridda ha looga qoro hotel hebel ha looga qoro mar haddii afartaa shay lagu haayo diraaran wa kufran wa tafriiqan bayna almu'miniina wa irsaadan liman xaaraba allaha wa rasuulahu hadday gabaad u noqoto magaca iyo shacairka sha- shicaarka ku qoran waxba tari maayo ama carwasaldi ka dhigo ama masjid ka dhigo ama hotel ka dhigo hotel ah, xamar hato hoteelaa jira hotel maxaa loogu talagalay in lagu qubaysto raashin lagu cuno lagu dhar bedesho la seexdo lagu nasto masaajidka oo bakaamka iyo iyo dhishii ku saaran yahay leeyahay waa masaajid marka ciddii laga nabadgalaa nabadgelaysa horta taas waa saas midda kale eh, nin aniga hadda maanta daarunicimo iiga fara dhuudhuuban ama sugooy aadan muuse iyo deegaankan aniga iiga naxariis badan uma jiro waxaa weeye ninkii saan u dhigayaan ahay inaan wax uga dheerana ma rabo laakiin wixii ilaahay faray cidna looga leexan maayo insha allahu tabaaraka wa tacaala marka masaajidka la dumiyey oo cadowgu sheegayo qorshihiisu waa saas qofkii afartaas qodob meeshi laga helo waxay rabtaa ha noqoto waa duminaynaa hadda kadibna waa duminaynaa haddana waa duminay mar aha fal iska dhacay oo dad ay sameeyeene waa wax ilaahay kitaabkiisa looga amar qaato oo la isku ogyahay ugu dambeyn sheekhana maxaad u sheegaysaa bulshada daarunicma iyo guud ahaan dadka muslimiinta ku dhaqan wilaayada shabeellada dhexe iyo guud ahaan wilaayaadka islaamiga ah waxaan u leeyahay dadka reer daarunicmo reer daarunicmow waa isognahay waa ballannay ilaahayna wuxuu leeyahay awfuu bilcahd ballanka oofiya ina alcahda kaana mas-uula aakhiro waa la iswarsanayaa qof aan ballan lahaynna muslim maaha waa ballannay ilaahay kitaabkiisa inaad ku dhaqantiin markaan beredkaas idiin dhisay oon idinku garab siiyey intaasoo inaad noolaatiin ood xayaatada aad haysatiin iyo meeladkaas quruxa badan aan sabab aniga ilaahay iga dhiga waa ballannay waa ogtihiin qolka matoorkan isugu nimid odayaashiina kulligeed wax naga codsaad ay tirahdeen waxaan idhi kitaabka ilahay inaad igu garab siisin ballankii ka soo baxaan leeyahay wax kale oon maanta ka dalbaaya ma jiraan waxaana iska jirtiin inaad noqotiin alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufra kuwa nicmada ilaahay u bedel ku bedelay kufr ku kufriyay inaadan noqonina oo wa axalluu qowmahum daara albawaar beledkooda bawaar iyo baaba keenay maxau idiin keeneen miiney maxay idiin keeneen mooryan maxay idiin keeneen koofi guduud maxay idiin keeneen eritreyaan maxay idiin keeneen waxaan dhibaato ahayn iyo rafaad iyo qax idinma keenin marka waxaan idin leeyahay ilaahay iyo rasuulkiisa inaan u gargaarno kitaabka ilaahayna ku dhaqanaan isku ogeyn ballankiyaan idinka rabaa waxaana idin leeyahay ha ha noqona samaacuuna lilkadibi samaacuuna liqowmin aakhariin dad wixii la rabo lagu shubto oo beenta dhegaysta ood moogtahay dad kale dhegahoodu u direelaan ha noqonina waxaa laydinku dagaalgelaayay oo laydinku abaabulaayay oo ilmihiin hadda la dhuushan lagu abaabulaayay haddii shabaab yimaado beledka waa dumaa ceelka waa dumaa waxaad leediin waa qaadaa xoolaha waa wadaa saraw yeelaa maxaa waaye waa kadib yaan hadda wax ka qaadan xoolaha doomka naagaha ilmaha leh dadka masha- masaakiinta oo meeshaas jooga loo qaban maayo miino iyo afar xunood tuug oo xoog meesha ku joogta ma loo qabaayo insha allahu tabaaraka watacaala annaga ayagaan la xisaabtamaynaa inaan la xisaabtamayn hadda waad ogaateen marka samaacuuna lilkadib dad dhegaysta beenta ha noqona dad dhegahoodu u furan yihiin gaalaha noqonina midda ugu dambaysa waxaan idin leeyahay munaafiqiintoo kale ha noqonina maxaa lagu yaqaanaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa bashir ilmunaafiqiina biana lahum cadaaban aliima munaafiqiinta inay leeyihiin cadaab xa- xanuunjiya ugu bishaaray yaa munaafiqiin ah munaafiq waxaa la yidhahdaa aladiina kuwa yatakhiduuna ka yeelanaya alkaafiriina gaalada awliyaaa xilfi iyo isu gargaar sababta looga dhigta maxay tahay marka ayabtaquuna ind ilahi wuxuu leeyahay ayabtaquuna cindahum lciza ciza miyay ka dalbaayaan waxay ka raadaayaan ay ka rajeynayaan ciza maya cizo lagu arki maayo cizada iyo sharafta iyo xooga kulligeed yaa ilaahay baa iskale fa ina alcizata lilahi jamiica marka suu dhanni ilaahay iyo mujaahidiinta ciidankiisa waa laga adkaaha ninkii is yidhaahdo waa munaafiq shalay lix bilood ka hor tuure iyo tiknikada mahan ordaysa iyo dadka meeshaan kibirka iyo isqaadqaadka meeshaan ku maraayay ee balaayada iska dhigayay xaggaa warkooda ku dambeeya xaggaad ku ogeedeen lix bilood ka hor hal nin oo ka nool ma ku jiraa gaadiidka mahan idinku dhaafa kulligood shabaabay gacanta ugu jiraan si aad ogtihiinba haddii laydinka qarshay ood adigu hal dhigood ku dhagaysatiin dadka masaakiinta aad leedihin waa gaar gaadiidkii wax yaroo guri lagu haayo oo laga ilaalayo banaanka maahana inta kale gacanta mujaahidiintu ku jira lix bilood kadib waana kanaa daarunicmaan dhex taagannahay lix bilood kadib ma tuugmaan ku nimiday ma baryaan ku nimiday waxaa la rabaa marka bulaanka iyo buunka iyo durbaanka la yeeraayay waxaas waxba ma garaan ilaahay ciidankiisana laga adkaan maayo wallahu qaalibun calaa amri niman yahow munaafiqiin ha noqonina gaal hadday arkaan u maleeya inuu xoogiisana wax tiraa war xaqiiqatu liimaan iimaan dhab ah aqwaa min kulli shay wax kasta asagaa ka xoog badan gaalnimo kasta haddii ay si kasta u ciidan badan tahay oo si kasta ay u buunbuunis badan tahay oo si kasta internetyada ugu jirto oo si kasta u dhaardhaaraayo oda bidaardheeroo baktiya gaalnimo waxaa ka adag xaqiiqat liimaan hal waxaa iimaankaa ka adag wallahu qaalibun calaa amrihi walaakina akthara annaasi laa yaclamuun marka waxaan idin leeyahay deereedaanimo iyo dhammaan dadka shabeellada dhexa degan walaayadii waa soo rogaal celisay waatan meeshaas maraysa cid kastaba waxaa laga rabaa barti aan isku ogeyna inay ka bilowdo dadkii dekanooba ilaahay ku dekanooba oo ilaahay ku gaalooba haysa waxaan leenahay ilaahay u toobad keena ilaahay aad u gafteen u tooba keena ilaahay kuma aadiin waktiga ha iska qaadina qofkii hadda iyadoo og inay nabadgele toobad diida ee ilaal aasi ku madax adhigta gaalnimadana barta miiney iyo tuure iyo shaydaan oo dhan ow maray ayay marayaan insha allahu tabaaraka qof la tuugayana ma jirto wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu aad baad u mahadsan tahay sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo waraysi gaara siinayay idaacadda islaamiga ah ee al andalus